xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar imaam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxe raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu dooroon faahfaahino kasoo baxaya qarax ismiidaamin oo ka dhacaya degmada halgan ee gobolka hiiraan dowladda federaalk soomaaliya oo dagaalka ka dhanka al-shabaab kala hadashay qaramada midoobay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka ah oo kaabiga ku haya degmada xara dheereeh ee koonfurta gobolka mudug iyo al-shabaab oo halkaasi iskaga baxay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo kulan gaara la qaatay madaxweynaha jabuuti madaxweyne xasan sheikh oo ku wajahan magaalada baydhabo iyo wafdi hordhac oo ah safarkiisa oo gaaray magaaladaasi intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door karoon warka subaxee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow u diyaar garooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina taarikhdan ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhawaada warka oo intaa ka faahfaahsan faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax ismiidaamin oo saaka ka dhacay degmada halgan ee gobolka hiiraan qaraxaan oo loo adeegsada gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lala beegsaday gudaha magaaladaasi warbixinta warkan waxaa magaalada beledweyne inooga soo diray wariyahayga cabdimajiid aweyse wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in qarax weyn laga maqlay magaalada halgan waxaana la soo wariyey khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh qaraxaan ka dhacay degmada halgan ayaana la sheegay in loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo la sheegay inuu ahaa nuuc ay soomaalida u taqaano noohoda dadka la xaqiijiyey in qaraxan ay ku geeriyoodeen ayaa waxaa ka mid ah taliyihii c i d da saldhigga booliiska beledweyne jamaal axmed jaamac waxaana jira dhaawacyo soo gaaray dad isugu jira shacab iyo askar sawiro laga soo qaaday goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray goobo ganacsi oo ku yaalay halka uu qaraxa ka dhacay mana jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga degmada oo ay ugu hadlayaan qaraxani ka dhacay degmada halgan ee gobolka hiiraan qaraxan ka dhacay degmada halgan ayaa ku soo aadaya xilli afar iyo tobankii bishan oo ku beega maalin ka hor ay qaraxyo ka dhaceen magaalooyinka jalalaqsi iyo buuluburti oo ka tirsan gobolka hiiraan cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne mahadsanid cabdimajiid aweyse ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka ayaa lagu soo waramayaa inay kaabiga ku hayaan degmada xaradheer ee koonfurta gobolka mudug ciidamada oo dhaqdhaqaaqa waday maalmihii dambe deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug ayaa lagu soo waramayaa in konton kilomitir wax ka yar ay u jirsadeen degmada xaradheere ee koonfurta gobolka mudug waxaa sidoo kale la sheegayaa in degmada xaradheere ay iskaga bixeen inta badan dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyadoo ilaa haddaan la ogeyn dhanka ay u jihaysteen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka ayaa la filayaa saacadaha soo socda inay la wareegaan degmada xaradheere ee koonfurta gobolka mudug dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoor qoor oo isagu socdaal ku marayey degmooyinka baxdo iyo sidoo kale wasiil ayaa waxa uu sheegay in galmudug ay ka go-an tahay sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin galmudug waxaana dadka deegaanka ugu baaqay inay qayb ka qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab maantay oo la soo wada istaagay oo dhibaatadoodii iyo foolxumadoodii iyo diin la-aantoodii loo adkaysan waayey oo nin wal qof walba ay meeshiisa ku dhibtay ayaa la joogaa hadda waxa weeyaan si ay galmudug ku sii joogaan waa waxaan waa waxaan damiirka iyo diinta iyo dadnimada ogolaanayn ciidanka xoogga dalka daraawiishta galmudug shacabka kacdoonka lagu loo kala hari maayo shacabka kacdoonka soo baxayna waxaan rabaa inay si dhammaystiran u soo baxaan deegaankii ama degmadii reer galmudug ka mid ah oo xoogaa dib isu dhigta ama ka maqnaata guushana waa la heli doonaa berrin waa la qabsani doonaa adii layidhaha marka waxaan leenahay ha la soo wada baxo ha loo soo wada istaago hawshaasna maantay guu sideedaba guul kastoo la gaaro iyo gobonnimo kastoo la gaaro in yar oo dadaal ah oo loo dhiig loo daadiyaa ka horraysa ayagu mid xaqdarra ay daadinayeen waana midkay ku jabeen annaga mid xaqah ayaan kula dirirayn haddii laa yidhahdo aad iyo aad aad mahadsan tihiin waxaan leenahay dhammaan waxaan bogaadinaynaa ciidamada raca hore jooga dagaalkii hadda hawsha bilaabay howlgalladu ka socdaan ayaan bogaadinaynaa waxaan bogaadinaynaa shacabka niyadda san aad iyo aad u wanaagsan niyadda birtaa leh soo baxay qof taageero bixiya iyo qof qoriga qaata noqday sidaasoo kale waxaan noo ballana inaan wakhtiyada soo socda dadka walaalaheena oo ay muddada dheer dullaysanayeen oo ay dhibaytay dhibayeen oo hadda ay caradooda xun iyo ducfigooda kula dhaceen inaan ka dhamaystirno dowladda federaalk soomaaliya ayaa dagaalka ka dhanka al-shabaab kala hadashay qaramada midoobay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa xafiiska ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo kaaliyaha guud ee qaramada midoobay amniga iyo badbaadada master gilis majuud ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa warbixin ka siiyey kaaliyaha guulaha ay dowladdu ka gaartay dagaalka ay kula jirto al-shabaab iyo qorshaha xukuumadda dan qaran ee ku wajahan xasilinta deegaanada la xoreeyey kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dowladda soomaaliya ayaa ku ammaanay guulaha ay kasoo hoyisay dagaalka ay kula jirto al-shabaab isagoo tilmaamay in hay-adaha qaramada midoobay diyaar u tahay in soomaaliya kala shaqayso qorshaha xasilinta iyo sidii dadka ku sugan goobaha la xoreeyey loo gaarsiin lahaa gargaar degdega iyo adeegyada aasaasiga halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaanna waa raadiya cadaado madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa kulan gaara la qaatay madaxweynaha dalka jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa xarunta madaxtooyada dalkaasi ku qaabilay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan iyo wafdigiisa oo booqasho ku jooga dalkaasi madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan ayaa dowladda iyo shacabka jabuuti uga mahad celiyey taageerada walaalnimo ay la garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed dhinaca kale madaxweynaha jabuuti ayaa uga mahad celiyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan iyo wafdigiisa booqashada taariikhi ay ku joogaan jabuuti labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay taageerida dhinacyada kala duwan ee dowladda jabuuti ay la garab taagan tahay shacabka soomaaliyeed iyo iskaashiga dhinacyada horumarka iyo amniga madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheikh ayaa ku wajahan magaalada baydhabo waxaana magaaladaasi gaaray wafdi hordhac oo ah safarka madaxweynaha waxaa maalinimadii shalay ahayd magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gaaray wafdi hordhac oo ah safarka oo halkaasi ku tegaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo lagu wado inuu berrita ka furmo baydhabo wafdiga ayaa waxaa hogaaminaya agaasimaha guud ee madaxtooyada soomaaliya xuseen sheekh maxamuud waxaana halkaasi kasoo dhaweeyey agaasimaha madaxtooyada maamulka koonfur galbeed cabdifataax maxamed cabdiraxmaan mas-uuliyiin kale iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu gaaro magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana safarka madaxweyne xasan sheekh uu ku qotomaa ka qaybgalka shirka dib u heshiinta koonfur galbeed oo uu ku baaqay gudoomiyaha golaha shacabka aadan maxamed nuur aadan madoobe shirkan ayaa ujeedkiisu yahay in lagu xaliyo khilaafka ka taagan qabsoomidda doorashada madaxweynaha koonfur galbeed oo sababtay shaqaaqooyin dad badan ay ku dhinteen bishii lasoo dhaafay diseembar iyo weliba sidii looga bilaabi lahaa deegaanada koonfur galbeed howlgallada ka dhanka al-shabaab shirkan oo maanta lagu wado in magaalada baydhabo uu ka furmo ayaa qorshihiisu ahaa in shantii bishaan ah uu furmo hase yeeshee dib udhac ayaa ku yimid kadib markii ay suluugeen hanaanka qabsoomidda shirka qaar ka mid a midowda musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed warkii subax dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaa warka anigoo sharmaarka a idinla socodsiinaya waxaa ii farsamaynaya saaxiibkay shaafici sheekey intaan warkan warka xiga ku kulmi doona amaana allah